بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gebi ahaantii si xoogla ayaan idiin salaamayaa waxaanaan idinku mahadnaqayaa ilaa maanta igu marti qaadeen maalintii igu horreyseen soo galo golahan inaan idinla kulmo aad iyo aadna ugu mahadnaqo in ay siisaan fursadda aan idinku barto idinla hadlo idina ay weydiisaan su-aalo xariyaalo wixii aad ka qabtaan wasaaradda khaarajiga sidaa ula socotaan iminka wasaaradda waxaan jooga wax laba bilood meelahaasa waxay magacaabay foose madaxweynaha iyo idinkii ummadda inaan hawsha wasaaradda khaarajiga iyo arrimaha international corporationka aan ka shaqeeyo kana waxna ka qabto ummaddana u shaqeeyo markii laygu magacaabay waan imid waan aqbalay waana ku faraxsanahay maanta inaan ummaddii aan ka dhashay u shaqaynayo ilaahayna waxaan ka baryaa hawshaa culus ee laygu aaminay inuu la qabto wasaaradda khaarajku sidaa ula socotaan iminka muddo badan bay soo jirtay wasaarad fara badan ayaa iga soo horreysay aad waxaan ugu mahadnaqayaa rag iyo dumar iga horreeyey hawshii ay soo qabteen oo anna layga filayana halkii la soo gaarsiiye ka sii qaado marka horta awalan waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda iyo guursida baarlamaanka iyo dadkii shacbiga reer somalilan ee hawsha soo qabtay iyo wasaaradii ka soo shaqaysay wasaarada ee xilka ka soo qabatay ooan mahadnaq gaarayana siinayo hawsha halkay soo gaarsiiya wasaaradda khaarijigu saa ula socotaan ama aniga igu muuqato waxa weeye wejigii ama muraayaddii ummadda waa halkii ummadda caalamkii naga eegeysay anigu saa ula socotaan imka afartan sano in ku dhow baan u shaqaynaya hay-adaha caalamka ee waaweyn khibraddeeduna xaggaasay u badan tahay arrimaha dibadda marka waxaan u arkaa inay tahay wejigii laynaga arkayey hawsha inoo taallaa ee wasaaraddeeda taalla ee loo baahan yahay inaynu iska wada taashanaano waa hawl badan mahad waxaa le ilaahay awal iyo idinka oo gebi ahaantiin ku dadaalay khaasatan inay nabaddu sugnaato nabaddu waxa weeye rukunka ugu weyn ee wasaaradda khaarajiga wax ku shaqayso nabaddu waxa weeye muhiimiyadda ugu weyn oo haddaan dee nabadisilin meel la gaarayaa ma jirto khaasatanna waxaan qabaa kaalintaa ka buuxiseen idinkoo odayaashii ummadda ah inaynu nabadeenna sugan xafisanno waxa weye rukunka ugu weyn ee wasaaradda khaarajiga wasaaradda khaarajiga waxa kale oo igu muuqataa in ay hawsheeda kale ayana weyni ay tahay horumarka haddaan dhaqaale iyo horumar iyo maaragtay shaqo abuuris iyo caalamkoo dee loo baryo tago oo danteeda iyo xuquuqdeeda la raadiyo ayna jirin taaqudidana meel gaariyo waxa kale oo muhiim ah in aynu ku dadaalno in sidii loo heli lahaa ictiraafka aynu u ahaan lahayn wadan la soo noqday xorriyaddiisii oo gaar u taagan oo beesha caalamka ka mid ah na ay tahay howlaha waaweyn ay sugayaan aduu saddexdaa arrimood ee waaweyn ayaan ku soo koobi karaa xilka ugu weyn ee mas-uuliyadda saaran wasiirka khaarajiga in uu idinla shaqeeyo idinka oo markii nabada iyo bulshada iyo loo ilaashan lahaa nabadgelyadeenna oo idinku rukunkiigu wanaagsan tihiin in aan dhaqaalo raadiyo oo aan albaab dheer iyo iyo geed gaabanba u fulo oo meeshan dhaqaalo keena waayo haddii aan dhaqaali karin oon dadkii shaqo haysan oo aan wax kala socon dee dhibaatadeeda leedaho tahriib bay leedaho oo violence waxa iman kara bulshado marka in dadkii khaaska dhalinyaradii wax lala raadiyo mashaariic iyo project raadiyo iyo inaynu ictiraafkeedu haasano wadanku waa wadan khaniya si aniga aan oghay ama dee dadka qoraa ka qoraan batrool leh macdan leh beera leh webiya leh bada leh marka ilaahay haniimadaa faraha badan ina siiyey sidii aanu uga qabsan lahayn waxna ugu qaban lahayn dadkeeda hafalowgeeda qabto waxyaabaha ugu waaweyn marka aan de ka shaqeyna waxa weye si resourceska ama qaniimada ama ilaahay alaab maarata waxa uu siiyey aynu ugu qaban lahayn oo aynu ula soo bixi lahayn oo shaqa abuur loo samayn lahaa oo dadku kala dhaqaaqi lahaayeen tan ictiraafka waxaa ugu muhiimsan inay say u muuqato awalan goorta inaan ku istictiraafno oo nabadeena ilaashano oo inaku ku yar iyo ku weyn meel uga soo wada jeedsano mabaadi'deena aynu qabno inay tahay xaq aynu leenahay gooni isu taageen waynu wada soconaa dee taariikhdii geli maayo dad xoraynu ahayn dowlad jirtaynu ahayn dowlad ictiraaf haysabaynu ahayn inakoo soco labadeena gaalmood ku soconaynu ku biirhay walaaladeena xamar waxaynu gaadhnay heer aynu nidhaahno xamar dad walaalahayaa weeye jaar nimaa naga dhaxaysa walaatinimaa naga dhaxaysa laakiin waxaanu doonaynaa oo mabda'iyan aanu boosannay laba wadan oo walaalaa oo jaara oo madax bannaan oo labaduba gaar isu taagayan wixii laystaraya cooration aan kooda shaqno waxaad la socotaan inaynu ka wada hadalla bilaabmeen dhowr goor la wada hadlay dhowrkaa goor lagu wada hadlay ingiriiska iyo imaaraadka iyo iyo turkiga wadahadaladaasi waxaan u arka anigu inay fiican tahay waayo markii ugu horeysay inakoo siman oo blascom aynu ku sinaano laba wadan oo isu fadhiya ayayna siisay inaka hase yeeshee siday ugu muuqato wax degdegahoo ka socdaa ma jiro xaggooda ayagana dantooda waxay ku jirtaa cagsoo jiidaan inana danteenna waxay ku jirtaa wax degdega in wixii loo qoro mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran waxa weeyaan waxa sidii loo dhaqaasin lahaa ee haddii dowladda turkigu oo walaaladeena oo wadan muslina ah oo wadan aanu sharaf iyo wanaag dee naga dhexeeya ay tahay oo inoona qabtay balaasonka aynu ku wada hadallo sidii aynu ugu sheegi lahayn waxaan dhaqaajiskeedu inuu muhiim yahay hadday ka fursan weydana in beelo kale ama hay-ado kale ama dad kale soo galaanoo wadahadalladu socdaan waayo sida igu muuqata aniga shaksiyan waxa weeye walaaladeennan muqdisho meel kasta waxay leeyihin wadahadallada si fiican bay u socdaan waanu ku caloorsanahay waananu kusoo dabaalaynaa inaan isu nimaano marka warkaada oo runtii aan jirin ayay meelo badan ka bixinayaan oo aananu anaku ogolay in warkaasi wax ka jiro waayo qadiyadda somalilan waa mid aynu hore u goosannay waa mid muqadasoo qofka saare meel ka joogo waa mid aan ogolahay goonisutaaggayga inuu wax xaqiiqa ah oo aanu rabno oo aanu gaano ay tahay taa awgeed ma ogolaan karo in war khaldan dadka la siiyo oo aad moodo in warar caynkaasoo fara badan ka soo baxayaan xaggooda afoors heshiisyadii ka dhex dhacay labada waddo waxaa ka mid ahaa inaan wax saldan layska sheegin inaan meelaha layska caayin waxaanu filaynaa inay haddii ilaha yidhahda bisha soo socota shirkii kale uu turkiga ka dhaco waxaanu ku goosanay inaanu si fiican isu sii diyaarino inaanu annakoo habaysan oo si diyaara ah oo de waxaanu u soconno u soconno aanu ka wada hadallo khaasatan oo la dhex galo arrimaha waaweyn ee substantifka ah waa iminka iska dulxaarisuun bay ahayd maaragtay wixii hore laga wada hadlayay laakiin la gudagalo sidii walaaltinimada lahayd ee aanu u kala socon lahayn iyo sidii loo kala anbubixi lahaa ee walaaltinimada sidoon cadaawada jirin ee laba wadan oo jaara sida inankii jabuuti sida inankii etoobiya ee noqotay inankii xamalmad laba wadan oo walaalo faro marka run ahaantii shaqada ugu weynee noo taallaa waa taa tan safaradii aan u baxay haddaan iyano briifigeedii ka sameeyo waxaad la socotaan inaan maandhow tegay wadanka ingiriiska marka hore imaaraadkaanu tagnay waxaana laga soo casuubay shirkii impiratiga marka waxaanu goosanay walo madaxweynaha la soo casuubay haddii aananu labo madaxweyne oo sima aananu ahaanayn inaananu tegin waxaa kaloona laga soo casuubay brussels waxaana yidhahdaa new dealka new dealka aad baan uga shaqeeyey laba goor baan tagnay nairobi aan tegay wasiirka planninka iyo aniga aada uga shaqaynay waxaanu ku dadaalay inaanu hay-adihii caalamka u soo bandhigno inaanu nahay wadan iminka ilaa dhowr laatan sano jiray oo halkii xamar maraysa iyo anaku aanu kala gedisannahay development stage aanu maraynaa oo meel sare yahay ayagu iminka dadkii maliishiyadu ku kala gedejinaya iyo maxaanku idhahdaa elections waxaa wadaa ana waxaanu ka soo gudubnay marka aan dee mid meel waxaan weel noogu wadridi karin aan rabno in laba arrin oo kala gedisan iyo laba barnaamij oo kala gedisan waan ku qancinay aad baan loogu qasbay inaanu imaadno waxaan ayaan goosay inaananu tegin haddii aananu ahayn xubin la mida xamar marka waxaanu isla garanay oo ilaahay noogu gacan qabtay ayana ay naga gargarowsadeen in wixii somalilan lahayd gaar loo siiyo oo waxaanay same yidhaahdaan special arrangements ayaan ku qasabnay ilaa habeenkii ugu dambeeyna waan la shaqaynaynin markaa taasina ilaahay wuu nagu guuleeyey markaa iminka folocabkeeda iyo dhaqaalaha iyo mashaariicda iyo waxaanu qorana inaanu dabagallo aynu hawsheedii gelayna oo markaa taasina waxayd arrin actual aada u culus oon rabno aanu aaminsan inaanu kusoo guulaysanay ilaahayna nala qabtay caalamkiina nala gartay inaan leenahay waar waanu kala fognahay mana sinin xaggii dhaqaalaha iyo xasida xaggii horumarka oo waxaan leenahay national development plan vision baanu samaysanay horumar xoogna aan ogaanaa iyana iminkay ka soo baxayaan burbur oo aan la hubin weli hase yeeshee laba meelood noo kala sameeya ta kale waxaa dhacday sidaa ula socotaan sharikadan ganee laydhaa ee basoolka qoota ayaa waxay goosatay si degdega inakoo duubay fadhida in ay yidhaahdaan waanu ka baxnay marka waxaa lay xil saaray inaan tago oo aan dhiigarayo bishii tagayo ingiriiskama soo garantaba arrinkaa waxay ku saameeyeen security securityguna waxa weeye bay yidhaahdeen nabadgelyo darra ka taagan meesha dad walaaqa noo soo qoro nahadjabaya dadnay maaragtay qoryo noola yimid waxyaaba caynkaas aduu aad baan arrinka uga hadalay aniguna markaan joogi jiray daafuur aan ka madaxa securityga waddanka oo dhan marka khibrad baanu leeyahay markaa runtii may marin habihii sharciga ahaa ee hay-ad caalamihii uga bixi lahayd waayo mas-uuliyadda ugu weyne nabadgelyada ajnabi kastoo magaalada sooga saaran waa mas-uuliyad ummadu leedahay dowladda iyo xukuumadda somaliland marka hore saaran ayana security managementkoodii xod way samaysan karaan hase yeeshee waxa noo caddaatay inaan waxaan maaragtay maalaha security ahayn waxaase markaa muhiim ii noqotay adigii wasiirkii macdanta oo ila socday inaanu ku qancino inaanu maaragta ay joogaan oo aanu sidii aanu u wada shaqayn lahayn aanu falowgeed qabanno aanan isku giijin arrinkan ay keeneen ee safi nabadgelyada ah ee aanu ku qanciyo waxaa la yaala wixii goldololo ah ee aragteen ee leanu leenahay waanu saxaynaa annakaana mas-uuliyadda qaadaynaa annakaana gruub qoranaynaa meesha soo eegayna haddii askartaydan s b udu ama qisaastoodu yar tahay ama trainingkoodu yar yahay ama dee meelihii wax naga yara doldoloolaan waxaan ballan ka soo qaaday inaanu anaku buuxino waxaanu soo qorannay team security oo ingiriisa oo ayagana ku kalsoon yihiin anaa aanu ku kalsoonahay way joogaan raggii burca way tageen halkay nala joogaan hay-adaha nabadgelyadoo dhan bay arkeen report bay qori doonaan insha allah laakiin runtii xaqiiqadu waxa weeye wax nabadgelyo ku sugana weyne inaanay jirin waxyaabaha yaryar ee tabanayaana waxaanu diyaaru nahay inaanu buuxin karno inay tahay maxaa haddaba muhiima waxaa muhiima batroolkani waa ila dhaqaale oo waxaynu u baahannahay inay dadku shaqeeyaan oo kala miirmaan oo wax qabsadaan oo aynu meel sare gaadhno ayaa muhiima marka inaynu ilaashanno nabadeenna dhallinyaradeenna kacsan ay fahmaan oo aynu u sharxno in dee waxaanay ummaddii indhaheedii taho waxaynu ka wada dhargi doonna tahay ee aanay inaga didin in dadkii laftoodii xaggaygaanu wacyigeli xoogle la geliyo oo sharikadan waxay qabanayso iyo waxay tahay iyo maamulkeeda iyo hawsheeda loo wada sinaado oo aan hawsha anagalno hawshaasi markaa way socotaan nimanka haddii lahayle beritay noqonayaan ayagoo riboortkoodii dhameeyey waxaanan filayna inuu riboortkaasi wax khayr ka soo baxo anana goldololada jirta aan hawsheeda galno waxaa kaloo aan soo maray etoobiya etoobiya waxa aan u tagnay inaan arrintii dowladda ayana aan kala soo hadalo dowladda etoobiya etoobiya lafteedu ayana security-ga ayay ka cabatay ethiopian airlanka waxay tiri security-gu airportku ma sugna runtiina ma sugna oo dee waxaynu indhaha ka karra maaha innanka qulideena wixii nala haboon hawsha inoo taalo waynanu qabanaa waxay leeyihiin dee waxa qarigii baa dhex maraya diinkii baa maraya gaariyaa dhex maraya khatar bay ku jirtaa marka waxaanu ballan ka qaadnay inaanu dayrkii power guard askarkii istaagtay ka eegto inaanu meeshii nabadgelyadii sugno airportka oo aanu cabasho yeelano wixii dee innaka linaga sugayo inaa ananu dee indhaha ka qarsan khaladaadkeenna ogolaano oo wixii khalada aynu saxno waxaanu isugu yeelay markaa hay-adihii nabadgelyada booliiskii securitygii militarigii wasiirkii dayuuradda wasiirkii daakhiliga in si degdeg ah hawshaa ay u fuliyaan hawshaasina way socotaa si dhaqsaana waan u dhammaynaynaa waxaanu markaa isla garanayna dowladdii hawsheedii bilowdo waananu la soconay dadka qaar baamal way soo karaysan maalinta hore maanu soo karaysan laakiin way timid ilaa iminkana way socotaa maalinta sana way timaada ilaahay dadkeedna waynoo socon doontaa waa maxay qiimaha inoogu fadhida waxaa inoogu fadhidaa waa dowlad weyn oonu jaara aanu nahay falaagii etoobiyan airlanka siisa markaa walow dowlado badan kaleba yimaadaan hase yeeshee waa wadan aynu saarnahay cilaaqaadka aynaga dhexeeyey ninkii etoobiana waa cilaaqaadka wadan ahaan kuwa ugu waaweyn maadaama ka ugu weyn baa ahayn waa cilaaqaad aan rabnay inaan xoojinno oonu maaragtay xoogeysi xoogeysto oo aynu aada iyo aad nimanka aynu saarka nahay waxyaabo badan wada qabsano waxaan la kulmay oo kale eh, wasiirka khaarasiga isla markaana debitki prime ministerka dowladda etoobiya toban bilood buu ahaa markii ugu horreysaan la kulannabaha dowladda somalilan waxaanu ballan ka qaadnay inaanu ani sidii ku joogsa inaanu bil kasta ama lixdii weli baanu saaragno waxyaabo badan baanu ka wada hadalnay nabadgelyada jaarnimada waxtarkooda waa waddanan aada iyo aad cilaaqaad weyn la leenahay sida waxa naloo soo dhaweeyey madaxda si xoogla oo aan xad lahayn baa naloo soo dhaweeyaa baasaboorkeena ay ictiraafaan safaarad bay halkan ku leeyihiin inan kolkaasayna ku leenahay waa wadan runtii dee business badan inaga dhex socdo walaalti badanna ina naga dhexayso marka wasiirulkhaarajigii si fiican oo fiican buu noola shaqeeyey waxweynimadii buu soo wacay dowladdii caawa rinsan raacaysaa buu yidhi si fiican buu noo soo dhaweeyey waanaan uu sharaxnay halkay marayso annaka iyo wadahadalkayaga walaaladayda xamar waxaanan ku goobaabinay wararka la siinayee ah somaliland way soo socoteen inaan waxba ka jirin inaan weli qabno inaanu goolistaaggaygu uu muqadas yahay aanu rabno inaan isu taagno gaar oonu walaaladayda jaar ahaano oo wararkan loo sheegaya aanay waxba ka jirin si fiican buu nooga garowsaday waxaanu xoojin doonaa insha allah cilaaqaadka annakee naga dhexeeya etoobiyaanka markaa markaa waxaan qabaa in ay tahay wadan inaynu cilaaqaad xooga la yeelano tahay sii kobcino aada iyo aad maaragtay ula shaqayno waxyaabaha aanu maaragtay ay nagu soo ballan qaadan waxaa ka mida inay scholarshipyo badan ina siiyaan inay waxnala qabtaan training ama military noqoto ama police noqoto ama askarti noqoto ama ay arday jaamacadeed noqoto inay waxaasoo dhan diyaari noola yihiin insha allah waxaan ku tala jira hadduu ilaahay la qabto inaan safaaradda inoogu taalla ababa aan aada iyo aada u xoojiyo oo aan shaqaalo kale ku biiriyo qaanaba sugida qaab xalinta qaadisa inaan maaragtay si adag aan halkaa u xoojiyo waxaan u malaynaya malaa inta halkaa ku joojiyo